in ka badan soddon dhalinyaro macalimiin ah ayaa fursado shaqo ka helay iskuulka buundaweyn magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhalinyarada macalimiinta ayaa isugu jira kuwa iskuulka ka aflaxay oo shaqo ka helay iyo kuwa kale oo ka mid ah macalimiinta ay qaadatay wasaaradda waxbarashada soomaaliya iskuulka hadda macalimiin tir ahaan soddon iyo lix macalina joogto wiil iyo gabdho isku jiro ee u dhashay gobolka fursadna ka helay inay iskuulkan macalin ka noqdaan qaarkood macalimiintaas ahna ayagoo meeshaan wax ka soo bartay ah haddana macalimiin fursad ku helay oo wasaaradda waxbarashada ee usoo xulatay inay meeshaan ka shaqeeyaan si ay ayagana markaas u dhiirigeliyaan ardayda ardaydan soomaaliyeed masaakiinta ah aan xaba haysanin si waxbarasho lacag la-aan ee arday tayalan ay usoo saaraan macalimiinta ayaganaasna waxaa ka go-an inay ardaydaasi wax baraan ee ugu faa'iideeyaan aqoontii iyo tayadii lagu soo xushay aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay macalimiinta jaaniska u helay inay ka mid noqdaan inay ka shaqeeyaan dugsigan buunduweyn maadaama aan hore arday aan u ahay waxaan aad ugu faraxsanahay in waxyaabihii liisoo baray maanta aan gudbinayo oo arday soomaaliyeed sida aan liigu soo dadaalay si ka badan aan u rajeynayo inaan ku dadaalo soo saaro aad iyo aad ugu faraxsanahay midaas
maadaama aan ka mid ahay waxaan ka mid ahay macalimiinta fursadda u helay inay ka shaqeeyaan iskuul buundaweyn anigoo shalay arday ahay se laysoo waxbaro judi loogu soo bixiyey mar labaad hinda inaan ardayda wadiiqada shalay aan laysoo marsiiyey inaan mar labaad hadale ardayda soomaaliyeed hadale khaasatan iskuul buundaweyn aan ugu faa'iideeyo fursaddaasi waxaa maxay abaalgudkeeda aan maxay siinaya wasaaradda waxbarashada iyo tan maamul maamul iskuul iyo maamul guddoomiye waxbarasho degmo kan gobol ilaa federaal laga gaarayo abaalkaas iyagaan ugu hayaa iyo fursadaas gooniga ah ee isiyeen inaan ardaydii shalay ardaynimadii shalay ahay maantane ardaynimada aan kusoo laabto wadiiqadii buwaagta iyo ardaynimada macalimada aan haayay inaan hadda macalimo u bedelo ardaygii buwaaga soo qaadanaya macalinka buwaaga soo qaadanaya ardayga waxa u dhigaysa adna waa dhigay waa isla wadiiqadii laakiin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo fursaddan isiisay inaan ardaydii shalay ka mid ahaa inaan haddal maanta macallin u noqdo khaasatan iskuul buundaweyn si kastaba dhalinyaradan shaqo abuurka ka helay iskuulka buundaweyn ee magaalada beledweyne ayaa in muddo ah ku guda jiray helidda shaqooyinkan